magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland ayaa lagu qabtay munaasabad dharkii ay ku ciidi lahaayeen loogu qeybinayey caruurta qaba baahiyaha gaarka ee ku nool magaalada kismaayo qeybinta dharkan ayaa waxaa iska kaashaday dad muxsiniin ah iyo hay-adda e s g oo ka shaqaysa arrimaha u gargaaridda dadka qaba baahiyaha gaarka islamarkaana ku nool deegaanada maamulka jubbaland caasha cabdinuur guddoomiyaha hay-adda e s g oo ugu horeyn ka hadashay munaasabadda ayaa ka warbixisay qeybinta dharka marka dharkan dad muxsiniin ayaa soo baxsadeen wax ku sadaqaysta dadka ilmahan otisamka marka hore kismaayo laguma aqoonin markaa imaanaye maamo shugri aa nugu dhiirigelisa kheyr halaasii habareertay laakiin maysan aqoonin otism waalidkii ilmihii way isku dhiban yihiin xanuun waxay u maleeyaan oo cunugan qur-aan hala geeyo shifaa hala geeyo cunugan jinaa maray wuu waalan yahay markuu yaraa malmalma loo marin waxaase soomaalida dhahdaa laakiin otisamka waa xanuun lagu dhasho marka maadaama khibraddeedaan u lahaa shugri siciid waxay tiri khibraddeeda maadaama aan u leedahay otism aysan lahayn xafiis bay naga siisay qolkeeda aan laakiin noo qalabaysnayn way ku mahadsan tahay hooyadeen marka waxaan u sheegayaa bulshada jubbaland maanta ciyaalkan in labaatan iyo toddoba qofood intaan ku ciidsiinayno marka aada baad u mahadsantihin najiib barre salaad guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada magaalada kismaayo ayaa bogaadiyey hay-adda e s g oo qeybisay dharkan
run ahaantii maantay marna waa farxad marna waa qayro xaqiiqatan marka laga hadlo annaga ma isdhehaynin dad noocaana kismaayo ku jiro inaan aragno horta waa noo farxad in haddana dad liito oo nugula aan aragno waa ka qaracmaynaa xaqiiqatan marka laga hadlo waxaana kaga mahad celinayaa cid alaale ciddii ka qayb qaadatay farxaddooda iyo ciidsiintooda aadaan kaga mahad celinayaa si kastaba caruurta qaba baahiyaha gaarka ee ku nool magaalada kismaayo islamarkaana maanta loo qeybiyey dharkii ay ku ciidi lahaayeen ayaa baahi badan u qabay maadaama munaasabadda ciidda ay naga xigaan saacada kooban